ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afariy labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo talaadaha barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol konton iyo koobaad oo xidhiir ah maleeshiyaadka amxaarada ee faano oo kusii siqaya magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka ethoobiya dalalka kenya iyo hayti oo kala saxiixday heshiis xagga ammaanka ah iyo warbixin uu daabacay mid ka mida wargeysyada waafka dheer ee ka soo baxa maraykanka oo lagu sheegay in toban boqolkiiba ciidamada yuhuudda ee lagu dilay dagaalada ghaza ay ka soo jeedaan dalalka maraykanka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol konton iyo koobaad oo xidhiir ah sida warbixintan uu ku eegayo walaalkiin cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee jiida ghaza ayaa soconaya bishii shanaad oo xidhiidh ah waxaana saacadii lasoo dhaafay ghaza ka dhacay duqeymo iyo weerare ay ku shiideen dad badan oo aan waxba galabsan iyadoo baahida ka jirta ghaza ay u geeriyoodeen caruur fara badan dhanka kale deegaanka beytilaahiya ee magaalada ghaza waxaa ka dhacay dagaallo culus oo u dhexeeya kooxaha wax iska caabinta reer falastiin iyo ciidamada yuhuudda ee dullaanka ku jooga ghaza waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyey askarta yuhuudda warbixinteena ghaza waxaan maanta ku bilaabi doonaa duqeyn xoogan oo ka dhacday magaalada khanyonis ee koonfurta jiida ghaza waxaana duqeyntan ee si gaara kaga dhacday guri ku yaala deegaanka xameda ee duleedka magaalada waxaana halkaasi ku shiiday qoyskii deganaa guriga oo dhami marka laga reebo hal gabar oo maanta aan ka waramayno xaaladda ay ku wajahaysay guriga ay duqeynta bartilmaameysatay waxaa soo yeertay khayladhaanta gabar falastiiniyadda ah iyadoo ku sugan burburka dhismayaasha hoostooda waxayna ku dhex jirtay guri ay burburiyeen yuhuudda waxaana ku hareereysnaataan giyada yuhuudda iyo gawaarida cagaf-cagafta oo ka qayb qaadanayay burburinta guriga gabadhani oo dhawaaqaysa ayaa waxay hay-adaha gurmadka degdega ka dalbanaysaa inay kasoo badbaadiyaan burburka ay ku dhex jirto iyo taangiyada yuhuudda ee ku hareereysan burburka ay ku dhex jirto ayaana yimid ka gadaal markii ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen guriga ay ku sugnaayeen iyada iyo qoyskeeda oo ku yaala deegaanka xamed ee duleedka magaalada kanyonis gabadhan oo lagu magacaabo xalaa xaasim oo martii foonka kula hadlaysay adeerkeeda ayaa waxay sheegtay in ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda waxay tilmaamaysaan iyadoo ay dhaawacantay kadib markii uu tiir shuba uu ku soo dhacay halka labadeeda waalid iyo saddex kale oo walaalaheedaan ah ay goobta ku shiideen haatanna waxay ku dhex jirtaa burburka dhismayaasha taangiyada yuhuudda ayaana ku hareereysan xalaa xaasim ayaa da-deeda lagu sheegay inay tahay afar iyo toban sano qolyaha ka shaqeeya gurmadka deg dega ayaana ku howlan soo badbaadinta gabadhani walow ay ciidamada yuhuudda ku hareereysan yihiin halka ay gabadhani ku jirto dhanka kale weerar rasaaseenna ay ciidamada yuhuudda u geysteen dad falastiiniyiinna oo sugaya deeq raashiinna oo ay qaybinayeen mid ka mid ah hay-adaha qaydiga ee ka howlgala falastiin waxaana rasaaseyntani ku shiiday ugu yaraan saddex ruux oo ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta la weeraray halka ay dhaawacmeen kuwo kale isbitaalka alkuweyti ee magaalada ghaza ayaa la geeyey dadka dhaawacyada qabay iyo kuwii ku shiiday weerarka isbitaalkaasi ayaana lagu dabiibayaa dadka dhaawacyada qabay halka shuhaadadana lagu aasay qubuuraha ku yaala isbitaalka kadib markii ay buuxsameen qubuurihii lagu aasayay dadka shuhaadada ah weerarka rasaaseenta ayaa yimid ka gadaal markii isbitaalka alkuweyti ee magaalada ghaza soo gaaray gawaari badan oo sida gurmad bani-aadamnimo kadib markii dadka iskugu soo xoomeen halkii laga qaybinaya raashinka ay ciidamada yuhuudda soo gaareen goobta rasaas ayayna ooda kaga qaadeen maatidii soo raasatay waxay cunaan shan maalin ka hor ay ahayd markii ay ciidamada yuhuudda rasaas hubiyeen goob midan la mida oy ku sugnaayeen dad badan oo barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shiiday boqol toban iyo toddoba ruux halkii ay dhaawacmeen boqolaal kale sidoo kale magaalooyin iyo deegaano ka tirsan daanta galbeed ayaa laga soo sheegayaa weeraro xokugalla oo ay geysteen askarta yuhuudda waxayna halkaasi ka fuliyeen falal argagaxgelin ah oo ay kula kaceen dadka shacabka ee ku sugan deegaanada ay weerareen ciidamada yuhuudda oo sita gawaari gaashaman ayaa waxay xoog ku galeen deegaanka kufridaan ee galbeedka magaalada jiniin waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dadkii deganaa kufridaan laamiga magaalada ayna ku dilin qaar badan oo ka mid a dadkaasi sidoo kale waxay xoog ku galeen ciidamada yuhuudda deegaan oo simaada magaalada ramallah ee daanta galbeed halka ay weerar xoogan oo midkan la mid ay ku qaadeen muqayimka alcamri iyo muqayimka caqaba dhammaan muqayimaadka iyo magaalooyinka ayayna ku waxyeeleeyeen dadkii ku sugnaa magaalada alkhaliil ayaa la mid ah magaalooyinka sida xoogan ay ku galeen ciidamada yuhuudda waxayna galeen deegaanka yada oo dhanka galbeed ka xiga magaalada ciidamada yuhuudda oo wata ku dhowaad labaatan gaari oo iskugu jiro kuwa gaashaman iyo kuwa ciidanka xambaara ayaana waxay xoog ku galeen deegaanka yada ee galbeedka alkhaliil isla magaalada alkhaliil deegaanada kale ay galeen waxaa ka mid ah deegaanka al amar deegaanka widaasiman iyo mandiqada adduhur oo dhammaantooda ka tirsan magaalada weyne alkhaliil waxayna dhammaantooda ka geysteen falal argagaxgelin ah iyagoo burburiyey guryo badan oo ay deganaayeen shacab aanan hubaysneyn dukaamadii iyo goobihii waxbarasho ayay sidoo kale dhulka la simeen magaalada dulkaram ayaa ka marneen magaalooyinka ay xooga ku galeen yuhuudda mandiqad ku taala koonfurta magaalada ayayna ciidamada yuhuuddu galeen iyagoo sida bacaadadooda ahayd halkaasi ku dhibaateeyey bulshada rayidka tuulada bawaariin ee koonfurta magaalada naabolis ciidamada yuhuuddu waxay ka geysteen weerar rasaaseen ah waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac geysta kale ciidamada muqaawamad iyo askarta yuhuudda waxaa magaalada tallel hawa ku dhex maray saacadii lasoo dhaafay dagaallo culus oo lagu jebiyey yuhuudda waxaana looga dilay askar badan halka looga gubay gawaari badan dagaalkan ayaana looga bogan karaa muuqaal ay baayiyeen kooxaha wax iska caabinta reer falastiin muuqaalka ayaa ku bilaabanaya mid ka mid ah dagaalyahanada muqaawamada oo derbiga ku qoraya aayadda ah
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
kadib waxaa la arkayaa dagaalyahan ku hubeysan qoriga arbijiga oo isku diyaarinaya beegsiga gaari gaashaaman oo ay leeyihiin yuhuudda allah fadligii waa uuna la helayaa gaariga muuqaalka ayaa sidoo kale lagu arkayaa dhowr gawaari oo ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaana mikraaf iyo kuwa ciidanka oo lala eeganaya gantaal dhammaan gawaadhidaasna waa ay haleelayaan gantaalka sidoo kale waxaa la arkayaa muqaawamada oo hoobyo ku garaacayso isku imaatin ay ku sugnaayeen askarta yuhuudda
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali maleeshiyaadka jabhadda faana oo boqol iyo soddon kilomitir u jirsaday magaalada adisababa dagaalo culus ayaa dib ugu qarxay dhammaan furimaha dagaalka wadanka itoobiya gaar ahaan ismaamulka maxaarada halkaas oo taqadumka ballaaran ay ka sameynayaan kooxaha mucaaradka wararka ka imaanaya waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka falaagada maxaarada ay isku dayeen inay qabsadaan saddex magaalo ee ugu weyn gobolkaasi si ay u muujiyaan inay yihiin awood muuqato oo laga hebeysto waxay xoguhu tilmaamayaan in dagaalo aan kala joogsi lahayn ay ka socdaan ismaamulka maxaarada tan iyo khamiistii lasoo dhaafay kolkaasoo xukuumadda adisababa ay qaaday guluf dagaal balse si lama filaan ah ciidankeeda loogu rogaal celiyey inkastoo xaalad deg deg ah lagu soo rogay gobolka ay ciriiri ka dhigayso in xogo waafi ah laga helo habsami u socodka loolanka uu dhiiga badan ku daadanayo haddana wararka dagaalada waxaa soo gudbinaya rag firfircoon oo isticmaala baraha internetka ugu yaraan ciidan gaaraya toddoba guuto ayaa arbacadii lasoo dhaafay ka dhaqaaqay saldhig ku yaala duleedka magaalada adisababa ciidamada qaar waxaa lagu daabulay diyaaradaha duulimaadyada itoobiya ciidamada oo adeegsanaya gaadiid dheereeya ayaa si fudud ku gaaray halkii loogu talagalay inay ka dagaalamaan balse iyagoo aan saldhigan ayay la kulmeen weeraro dhowr jaho ah oo u muuqda mashquulin arrinkaas oo wax badan ka bedelay hamiga abiy axmed maalintii jimcaha ayay jabhadda faano tobanaan kun oo dagaalyahno u dirtay magaalada baahardahar ee caasimada ismaamulka maxaarada waxaa halkaas ka dhacay dagaalo la isku hilbuubay oo dhinacyadu iskaga dileen boqolaal askari intii uu dagaal ka socday ciidamada booliiska deegaanka iyo kuwa militariga ee magaalada horey usii joogay ma helin wax gurmad ah arrinkaas wuxuu sababay in magaalada inteeda badan lagala wareego waxayna faano bilaabeen inay balliqaystaan bangiyada dowladda iyo xarumaha caamka ah wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xabadu ay ka socoto magaalada bahardahar oo qiyaastii boqol iyo soddon kilomitir u jirta magaalada adisababa inkastoo ay dowladda itoobiya isku dayeyso inay soo afjirto colaada gobolka amxaarada waxaa muuqata in colaadu ay gadaal ka hurinayso dowladda eritrea ah ay sii xoogaysanayso geeska kale dowladda kenya iyo heyti ayaa kala saxiiday heshiis dhanka ammaanka ah xukuumadda kenya iyo heyti ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay kala saxiideen heshiis dhanka ammaanka ah kaas oo qayb ka ah in xukuumadda nairobi kun askari oo boolis gaar ah u dirto waddanka si ay gacan u geystaan dib u soo celinta xasiloonida waddankaasi madaxda labada waddan ayaa jimcihii lasoo dhaafay magaalada nairobi ku kala saxiiday heshiiskan dhanka ammaanka ah waxaana arrimaha ugu badan ee keenay in heshiiskan qalinka lagu duuga ay tahay kamiro dhelinta qorshe ay dowladda kenya doonayso inay ciidamadeeda booliiska u dirto waddankaasi kuwaasoo qayb ka noqon doonaan howlgal uu hogaaminayo ururka qaramada midoobe si wax loo qabto rabshadaha burcadda ah ee ka jira waddankaasi xafladda heshiiska oo ka dhacday nairobi ayuu madaxweynaha kenya william ruto oo uu dhinac taagnaa ra-iisul wasaaraha dalka heyti oo lagu magacaabo ariel henery sheegayna in labada dowladood ay saxeen heshiis isdhaafsi ah si looga ogolaado in lasoo daadgareeyo ciidamadaas waxaan aaminsannahay in tani ay tahay waajib taariikh ah sababtoo ah nabadda heyti waxay wanaag u tahay adduunka oo dhan waxaa sidaas yidhi ruuto oo ah madaxweynaha waddanka kenya kenya ayaa markii ugu horreysay go'aansatay inay si mutadawaacnimo ah waddanka heyti ugu dirto kun askari oo boolis gaar ah si ay uga jawaabaan codsi uga yimid dowladda heyti taasi oo la dhiban rabshado gudaha ah oo ay hurinayaan kooxo fallaago ah waxayna go-aanka dowladda ku sheegeen in uu yahay mid aan dastuur ahayn ugu dambeyntii cabsi xoogan ayaa ka taagan xeebaha badda cas kadib markabsiday kumanaan tan oo kiimika ah uu ku quusay xeebahaas halis xoogan ayaa kusoo wajahan badda cas sida la sheegayo wixii ka dambeeyey quusitaankii markabkii laga lahaa dalka ingiriiska kaas oo siday maadooyin waxaa weli taagan hadalhaynta markabkii dhowaan ku quusay xeebaha dalka yemen kaas oo siday maadooyin lagu bacrimiyo beeraha laguna lahaa dalka ingiriiska markabka oo habeenkii jimcaha quusay ayaa intaan quusin ama degin waxaa weerar la beegsaday maleeshiyaadka xuutiyiinta oo qayb ka mid ah markabka soo gaarsiiyey burbur xoogan war ka soo baxay talis ka dhexee ciidamada badda ee maraykanka ayaa soo saaray digniin ku saabsan maadooyinka saarnaa markabka oo badda cas ku degay markabka quusay ee weerarka lala beegsaday ayaa lagu magacaaba rubaymar ayaa waxaa markii uu quusayay siday shixnad gaaraysa koob iyo afartan kun oo tan oo iskugu jirta bacrimin iyo saliid sida ay warbaahinta u sheegeen milkiilayaasha markabka taas oo laga yaabo in badda cas saameyn weyn ku yeelato khatarta ka imaan karto sunta kiimikada ee markabka saarnayd ayaa lagu sheegay mid xajmigeeda aada u sareeyo maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa hortaagan sida la sheegayo markabka oo saliidii saarneed daadanaysa oo ciddii usoo dhowaata ay tooganayaan ama beegsanayaan tani waxay xiriir la leedahay sifooyinka gaarka ah ee badda cas ayuu yidhi line ribe aasaasaha shirkadda amniga badda air corseloyom maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ee ka howlgala badda cas ayaa weli halkooda kasii wada hujuumka ay ku hayaan maraakiibta isbahaysiga dowladaha ku bahoobay isbahaysiga ayaa u taagla-yihiin hakinta weerarada ciidamada badda ee xuutiyiinta oo ku fashilmay sida muuqata
وفي جزري عرفت الله الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa warbixin uu daabacay mid ka mid a wargeysyada waafka dheer ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in toban boqolkiiba ciidamada yuhuudda ee lagu dilay dagaalada khaza ay ka soo jeedaan dalka maraykanka tani oo muujinaysa sida dowladda maraykanka ay ugu garab taagan tahay yuhuudda laynta iyo xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta khaza warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax iyadoo marba marka ka dambeysa ay aada u sii kordhayaan tirada ciidamada yuhuudda ee ku la-aanaya marinada ciriiriga ee jiidda khaza dagaalkuna aanu lahayn rajo iyo ifafaalo caddaynaysa guul iyo inuu soo afjarmo ayaa waxaa soo baxaya warbixinno hor leh oo muujinaya dowrka maraykanka shacab iyo xukuumadba ay ku leeyihiin gumaadka iyo isirsifaynta lagu hayo walaalaheena reer khaza warbixin uu baahiyey wargeyska washington post ee kasoo baxa dalka maraykanka kana mida warbaahinta ugu afka dheer ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in kumanaan askari oo haysta dhalashada maraykanka ay qeyb ka yihiin dagaalka ka soconaya khaza waxay tani ku biiraysaa cadeymaha maragmadoontada ah ee daaha ka rogaysa sida uu maraykanku kaalinta uga qaadanayo xasuuqa ka dhankaa reer khaza kaasoo lugaha lasii galaya bishii shanaad oo xiriira wixii ka dambeeyey sabtidii madoobeyd marka loo eego yuhuudda iyo maraykanka ee toddobadii oktoobar oo ay reer filistiin qaadeen duulaankoodii ugu ballaarnaa ee ka dhankaa yuhuudda waxaa garoomada diyaaradaha maraykanka kasoo kictimay kumanaan qof oo amerikaan ah kuwaasoo doonaya ka qaybgalka dagaalka ka socda marinka khaza warbixinta washington bost waxay tilmaamaysaa in khasaare ballaaran uu gaarayo muwaadiniinta amerikaanka ah ee qeybta ka ah xadgudubka gardarada ah ee lagu soo qaaday reer khaza inkastoo laba boqolkiiba dadka amerikaanka ka yihiin nisbada guud ee yuhuudda xoogga lagu deegaameeyey dhulka filistiin haddana khasaaraha kusoo gaaraya fagaaraha dagaalka ayaa ah mid aada uga badan dadyowga huwanta ay ka dhexayso boobka muqadasaadka muslimiinta warbixintu waxay tilmaamaysaa in toban boqolkiiba guud ahaan ciidamada yuhuudda ee lagu dilay dagaalka shan bilood jirshaday ee ka socda marinka khaza ay yihiin muwaadiniin amerikaan ah iyadoo ay intaa dheer tahay in tobnaan ka mid a maxaabiista lagu hayo khaza ay amerikaan yihiin safaaradda maraykanka ee magaalada gumaysiga ku jirta ee al-qudus waxay dhankeeda xaqiijisay in tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza ay diiwaan geliyeen in khaza ay ku dhinteen saddex iyo labaatan askari oo u dagaalamayay yuhuudda askartan amerikaanka ee lagu dilay dagaalka khaza waxay warbixintu sheegaysaa inay ka tirsanaayeen laamaha kala duwan ee ciidamada yuhuudda sida booliska militariga iyo xitaa sirdoonka wariyaasha diyaariyey warbixintan ee ka tirsan wargeyska washington post waxay waraysiyo dhaadheer oo kala gaargaara ay la yeesheen ugu yaraan saddex qoys oo amerikaan ah kuwaasoo xubno ka mid ah qoyskooda lagu dilay dagaalka ka socda khaza iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidamada arxanlaawayaasha ee yuhuudda warbixintu waxay iyadoo marmarsiyo u raadinaysa in muwaadiniinta amerikaanka ay ka qayb qaataan dagaalka iyo xasuuqa ka dhanka ah reer khaza halkaasna lagu dilo waxay sheegaysaa inay daacad u ahaayeen waxay ugu yeertay qiyamka yuhuudiyadda ay aaminsanaayeen iyagoo aan sinaba u eegeynin qaanuunka amerikaanka ee u diidaya muwaadiniinta waddankaasi inay jihooyin shisheeye u dagaalamaan xogta iyo warbixinta uu daawacay wargeyska washington post wuxuu hadalhayn ka dheliyey baraha bulshada gaar ahaan tarendhanada gudaha dalka maraykanka waxayna dadka amerikaanka isweydiinayaan siday ku dhici karto dadkooda inay buudka kula tuntaan qaanuunka dalka oo ay kasoo dagaalamaan dalka dibaddiisa iyagoo difaacayo dana shisheeye qoraal lagu magacaabo jeemis oo isticmaala barta egis ayaa qoraal uu soo dhigay wuxuu ku yidhi toban boqolkiiba dadka yuhuudda ee lagu dilay dagaalka khaza waa amerikaan miyaanay jirin xeerar mamnuucaya in muwaadiniinta amerikaanka ay ku kacaan gaboodfalo bani-aadamnimo xilliga ay u dagaalamayaan kayaanka ajnebiga ah mise isweydiinay intay la egyihiin muwaadiniinta haysta dhalashada maraykanka ee xooga ku degan deegaanada reer filistiin kuna kacayo tacadiyaad kala duwan ayuu leeyahay qoraaga amerikaanka ee lagu magacaabo jemis haweeney lagu magacaabo diyaalo iyaduna amerikaan ah waxay iyadoo tacliiq ka dhiibanaysa warbixinta washington post isweydiisay in muwaadiniinta kale ee maraykanka iyaguna awood u leeyihiin inay dalka dibaddiisa kaga soo qaybgalaan dagaalo ay u arkaan inuu yahay mid muqadas a haddii muwaadiniinta maraykanka ay suuragal u tahay inay dagaalo muqadasa kaga qaybgalaan israa'iil suuragal ma u tahay muwaadiniinta kale ee maraykanka inay meelo kale kaga qaybgalaan dagaalo ay iyaguna u arkaan inuu muqadas yahay ayay leedahay haweeneyda lagu magacaabo diyaala haweeney kale oo iyaduna faalo ka dhiibatay warbixinta waxay leedahay maalinba maalinta xigtaa waxaa soo baxaysa cadeymo muujinaya waxa uu yidhi aaron boshnal iyo waxa uu sameeyey falka uu ku kacay iyadoo ula jeeda askarigii maraykanka ah ay dhowaan isku horgubay safaaradda yuhuudda ee washington isagoo cabasho ka agumaadka ka socda khaza sida uu hadalka u dhigay wargeys lagu magacaabo new york boste ayaa kasoo xigtay nin ay saaxiibo ahayeen askariga isgubay in ciidamo badan oo maraykana ay ka dagaalamayaan marinka khaza halkaasna ay ku leynayaan dadka filistiiniyiinta ah wargeyska oo aan baahin magaca ninka laga soo xigtay xogta ayaa waxa uu leeyahay saacado ka hor intaanu isgubin ayuu ila soo xidhiiray boshnal wuxuu ii sheegay inuu helay xogo caddaynaya in ciidamada maraykanka ay qeyb ka yihiin gumaadka filistiiniyiinta khaza ayuu leeyahay inkastoo xogahan aanay inta badan baahin warbaahinta maraykanka haddana horaantii dagaalka waxay mas-uuliyiinta ameerikaanka ah sheegeen in ciidankooda ay qeyb ka yihiin dagaalka khaza inkastoo markii dambe ay warkaasi si ula kaca uga gaabsadeen qaar ka mid a dadka maraykanka ee tacliiqaadka ka dhiibanayay warbixinta cusub ee daaha ka fiday in toban boqolkiiba ciidamada yuhuudda ee lagu dilay khaza ay ameerikaan yihiin ayaa codsaday in baaritaano hufan lagu sameeyo qadyadan go-aano adagna laga soo saaro qaarkood waxay tilmaamayaan inaanay la yaabi doonin haddii koongareyska maraykanku meelmariyey xeer xasaanad siinaya ciidamada maraykanka ee ka dagaalamaya marinka khaza si mustaqbalka aanay ula kulmin su-aalo weydiin iyo maxkamadeyn toona halbeegyada aan cadaalada iyo mandhiqa ku dhisneyn ee ka jira maraykanka iyo reer galbeedka waxaa ka mid ah in muwaadiniinta ameerikaanka ee ka garab dagaalamaya yuhuudda loo aqoonsan yahay haliyeeyo lama taabtaan ah maadaama ay difaacayaan yuhuudiyadda ay aaminsan yihiin laakiin isla muwaadiniinta ameerikaanka ee muslimiinta ah haddii ay ka soo baxaan dalkaasi oo ay yimaadaan caalamka islaamka si ay muslimiinta uga difaacaan duulaanada reer galbeedka waxaa loo arkaa inay yihiin argagixiso iyagoo durbo lagala noqonayo dhalashada ama jinsiyadda laguna baadigoobayo diyaarado doronaysa iyo jawaasiis dhulkaasi adduunka loo dhaafiyo ama gacanta loogu dhigo ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت